walaa saaka ilmaa labada cunug dugsi baanu dirsaday qaracaan wax iska qabsa wadadaan xaafadeena markaas hal gabaraa dhimata wiilkan istaalka uu jira walaa ma sheegi karo walaa wiilkan intiis walaa waa kasoo tagaan wiilka moodkeedaas walaa iyo qarac jugtiisa aadi nimankaa ku jiraa jirna war labadii cunugaa ku dhahay afar cunugaa dhala labada cunug kalaa ku dhahay waa gabadhi toban iyo laba jir waaye wiilka toban saddex jir waaye had gabadha iyo geeriyooti wiilkan isaalo jira saddex iyo toban jir waaye aabood xamaali u ahay walaad istaalka jira war cunugiiba daawada loo bixinaa ma haysano meedkii wax ku aasan moodkan waa karfan oo cunug la duwayaa ma laha lolayaabya wana dhib badan yihiin dad bal ilaa hadda waxaa goobjoog ku heena saddex qofood hal hal dhimatay hal dhimatay iyo laba dhaawaca waxaad meesha goobtaas ka qaadnay qalqal weynaa xaafadda waa gashay kabacdi dhaawacaana la kala qaaday gabadhan meed ahaan noogu keenay waa xaafadan hadda ku dhex jirna waa meel qaxooti ah oo deegaan ayna qaxooti ah qaxooti iska degan dadka wax ku naqdan qaxootigooda wiil iyo gabar Ah, aniga dariska baa ahay xaafadda kasoo horjeedaan deganahay marka qofka ilmaha dhalina waa aqaanaa nuur xabashu waa la lahaa nin wax iska haysta ma aha, nin masaakiin ah oo gaargacan iska wato